بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال bal waa xadiidkii baabkii adugu kolley baabkii aanu dhexda kagaba jirnay baabu qisaasi alcabd xagga sanadkuna waxaan filayaa waa dad wada horeeyey aburabiican bukhaari iyo muslimba sheekh buu uba yahay kolley aburabiic alcataki waa la yidhaahaa uu kuba yimaadaa kol kol nisbe labaadna way u raacdaaba nin sulaymaan ibnu daawuud la ydhaah ismaaciilkuna horeynu usoo aragnay waa ismaaciil ibnu jacfar ibnu abi kahiir weeye amaa calaa iyo aabihii iyada marar baynu soo maray bal markaa wuxuu yidhi abu hurayra rasuulkii ilaahi baa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh latu'aduna alxuquuqa ilaa ahliha xataa yuqaada lishaati اljamaa'i min ashaati اlqarnaa'i kolle laamtu qasa muqadarah ayay jawaabtee tahay wallaahi baan ku dhaartee latu'adunna waa gudan doontaan alxuquuqa xuquuqda ilaa ahlihaa ehelkeediibaa u gudan doontaan oo ficilkii aan ka dhigno mid musamo u binaysan alxuquuqana markaa way nasbisan tahay oo waa mafcuulkii bay noqonaysaa haddii ficilka aan majhuul u binayno oo alxuquuqana aan rafcinana kolley macno keliyun bay wada yeelanayaan malaa dabdigaasna waa la sheegay isna waa lasoo naqliyey oo latu-adanna la yidhaha halkan daalka aan ka daminayno un aan fadxino waa loo gudan doonaa alxuquuqu xuquuqdii ilaa ahliha ahelkeedii oo wixii madaalima wixii dee dhacay makhluuqaadka dhexdooda dhacay ay isu geysteen ee la kala haystay ee xaq dee bal maalan xaq uu jaanib jiray marka lasoo saaro la xisaabiyo cid kastaba xaqeedii waa la siin doonaa waa loo gudan doonaa xataa yuqaada ilaa la qisaaso oo lishaati shaatadii aljamaa-i seenyada ahayden geesa lahayn in kolle muslim saxiixiisa lishaati ljalxaaya waa isla macnoon min ashaati alqarnaa'i waa shaatadii ama neefkii adhiga ahaa ee geesaa adigu ridii ka soo qaad geesaa lahayd looga qiyaas looga qisaaso oo bal dee waa kan maaha sidan adduunyo iyo xaaladu ay tahay ilaahii cadliga ahaa khabiirkaa xakamkaa baa la wada hor imanayaa waa la xisaabayaa dadkii iyagiibaa wixii xuquuqa iyo makhluuqaadkiiba guud ahaan weeye wixii xuquuqa dee xagga markaa dhexdooda ee ku kala baydhsanaa ama la kala hayay baa loo kala qaadayaaba marka maxaa dhacaysa xataa hadday dhacdo adduunyo ri ka soo qaad maalan dee geesaheedii leh ri kaloon geesa lahayn aljamao tii sanyad ahayd oon waxba lahaynan geesa lahayn dena iyadii yar silaax siyaado ama wax ziyaaday wadataa waa geesahan taa kale aanay lahayn waxay iskaga celiso ay dee bal maalan taas oo kale geesaheedan iyadoo adeegsanaysa ay herdido ama taas waa looga goynayaa waa lasoo saari waa loo kale waa looga goynayaa taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal markaa horta xadiidku ta uu inoo faa'iideynayaa bahaa-imtii iyo xayawaankiina in lasoo celinayo lasoo saarayo saa dadkan mukalafiinta aba loo soo saarayo maalinta qiyaamaha xadiidka way nooguba sugan tahay oo xashrigani ciddii mukalafka ahaydee ama ciqaab la kulmaysay ama sawaab la kulmaysay un kuma koobna ee makhluuqa xayawaankiina waa lasoo celinayaa xataa dee ciyaalkii yaryaraa in mukalafiinta ahayn iyo majaanintiiyo waa tan iyaganaba lasoo wada saarayo bal markaa in lasoo saaro dabadeedna dee waa xisaab baa dhici qisaas baa dhacaysa markaasaa wixii xaq ee la kala hayeyna dadkii ama makhluuqaadkii loo kala qaadi ma xaggan bahaa-imtu wax takliif oo korkooda saarani ma jirto marka qisaastani qisaas takliif maaha qisaas ay ka daba socoto sawaab iyo ciqaab kale ma aha ee waa qisaasu muqaabala anaa wixii uu waxan ama neefkani sameeye wax la midun baa lagu samaynayaa intaa wax ka dambaysaa ma jirto cid bay noqonayaan iyagu sawaab iyo ciqaab ma laho qisaasani haddaba qisaas takliif maahe waa qisaas muqaabalo dee bal matalan markaa kol haddii ay iyagii kuwa caynkaaseen xataa sawaab iyo ciqaabi kaba dambeyneen marka horena mukalafiinhay bahaimtii wax loo kala qaaday dadkii mukalafiinta ahaana ee iyaga janno iyo naari ay sugayeenna dee kuwaas iyaga hadalkood badaaye waxa weeyaan arrinku kuma koobno un xashrigu iyaga kuma koobnaanayo bal taas way laakiin qisaastan baan leenahay waa qisaasu muqaabala si ay aimadu yidhaahaan culimadu waa wax waxbaa la qaabilinayaa wixii uu neefkani sameeyey baa wax la mida un lagu samaynayaa oo kii kalea herdiyiba masalan dabadeedna markaasaa deeta iyaga intaasay arrintu ku ekaan xagga basharka iyo dadka iyo jin iyo insi dee ay intaas sawaab iyo ciqaabi ay daba socoto xadiid baa wuxuu ku yimi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh maalin kolle abudar baa la socday oo uu soo maray laba laxaad ama laba neef oo adhi oo ishirdiyaya markaasaa wuxuu ku yidhi atadrii fiima yantadixaan abaadarw miyaad garanaysaa waxaan isku hirdiyayaan keene waa kuwa dee ishirdiyaya madaxa islaba dhacaya markaasuu yihi maya ma garanayo waxaa xadiidkaa ku sugnaa laakina allaha yadri wasayaxkumu baynahumaa ilaah waa ogyahay subxaanahu watacaala arrinkan kama qarsoona waana lakala xukumi doonaa xukumitaanku wuxuu noqon dee daalim iyo madluumbaa kolley meeshii soo baxaya qisaasan muqaabalada iman dabadeedna dee arrinku waxay iska noqon kunuu turaaban iyo inay ciid noqdaan oo aanay dee halkaa sawaab iyo ciqaab yeelane laakiin tan ilaah kama qarsoone waana loo kala goyn doonaa waa la kala xukumi doonaa waa lafti xadiid baa saas inooguba yimi bal baabka waxaan ku jirnay baabu qisaas alcabdi halkana ayn dee laftii addoon iyo waxyaalahaasi noogumay sugnayn ee kollay munaasabada baabku waxay noqonaysaa dee xuquuqda ine rasuulka ilaahi wuxu uhi latuaddun latu'addunna alxuquuqa ila ahliha xuquuqda waa u gudan doontaan ehelkeedii xaq baaqanayaa ma jirto ruu xaq alhaayo xaqiisii waayayaa maba jirto marka cumuumka halkaa maxaa soo gelaya addoonkii haddii lagu tacadiyo ama waxa weeyaan dee waxaanu bal maalan nisan oo kale xataa hadduu ta'diib iyo waxyaalayo wuxuu geystay mutay in ka siyaadsan intii dee ciqaabtaas ama waxaan uu ku mudanayo laguba sameeyo dee xuquuqdaasay kaba mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala marka la hor yimaado dadka loo kala qaadayo ee ciddii xaq lahaydba xaqiisii loo goynayo o addoomihiina dadkaa xuquuqdoodii haddii lagu tacadiyey haddii bal waxa weeyaan waxaa bal maalan la dhibay la garaacay wax aanay qaban qaban oon dee iyagii waxa weeyaan mudan lagu sameeyey ilaah baa subxaana wa tacaala kii waxaan ku sameeyey uga goyn doona oo qisaastaas baayo marka halkaa cumuumka latu-adunna alxuquuqa ilaa ahliha ayay xadiidka munaasabadiisu ama baabka uu leeyahay ay noqonaysaa xdثnا cبd اللhi بن محمد الجعفي qال xdثnا أbو أsامة qال xdثnي dاud بن أbي cبداللahi mولى بني hاشhم qال xdثnا cبدالرحمن بن محمد qال أخبرتني جدتي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في beyتها bal kolley dee si aan markii hore baan idhi haddana kolley intii kuma taqayudo anoo dee intii in ka badan sheeg sheegun baan arkaaba is arkaaye waxa weyan xagga sanadka cabdullaahi bnu moxamed aljucfi oo sheekhan bukhaari ah almusnadi isaga marar horena waan soo aragnin kolkol nisbadan yaanu raacinin abu usaamana waa nin caalim ahaayo xamaad ibnu usaamo la yidhaaho bukhaariyo muslim ba sanadadooda ku sugan daawud ibn abi cabdillaahi mowla bani haashimin waa nin kitaabkeenan iyo kitaabka tirmidiyun buu ku sugan yahay ibnu xibbaan oo kalena kitaabkiisa hiqaadka macnaa wuxuu kitaabkaasunbuu ku sugan yahay waxaan uga jeedaa bukhaari baa saxiixa kagama warin aladabulmufrad tan aan hayno wax kaga wariyo waa tan aan haynaba tirmidi kitaabkiisana isna waxbaa lagaga wariyo tirmidi kagaba wariyo kutubta kale iyada dikri kuma laha ibnu xibbaanna waa siq u ilo kitaabkiisa siqaadka waa ku sheegay bal bukhaarina hadalkiisu kolley dee waa muqaarib alxadiis buu kaba cabiray oo xadiidkiisa uu xoogeynayo ama uu taxsiininayo o kale waa wax ku dhow dee muqaarib alxadiis xasan ulxadiis iskagaba dhow xafnu xajarna wuxuu ka cabiraa maqbuul buu kaba cabiraa adu waa atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaaye waxaa sanadka xadiidka ku sugan cabduraxmaan ibni moxamed oo ayeydii ka warinaya kitaabkeenna saasaa dhacday kitaabka taariikhda ah waa xag taraajim ee bukhaari leeyahay sheekha kitaabkanina wuxuu sheegay ninkan magaciisu inuu yahay cabdiraxmaan ibnu moxamed ibni zayd ibni judcaan oo cali ibnu zayd ibnu judcaanka aynu soo marnaaba malaa qaraabayiine bal waa s halkan sanuunbaa dhacday oo waa cabdiraxmaan ibnu moxamed can jaddati kitaabkaas waxaa dhacay de inuu cabdiraxmaan ibnu moxamed ibnu zayd ibnu judcaan yahay taas baa dhacday kolley waa nin taabiciya oo dee taabiciinta de waa laga waawen yahay qeybtii dambe uun taabiciintii kamida walow laga sii dambeeyo tirmidi iyo saas aan ka horeba kusoo sheegniyo kitaabkeennan buu kutubtan inoogagaba sugan yahay laakiin imaamkii nasaa-i ayaa idhaaha waa nin hiqa oo bal isaga waxaan leenahay dee xadiidka xaggiisa waxba ugama imanayaane waa nin la tawhiiqiye laakiin ayeydii baan la garanahayn magaceeda inoomay soo naqlin wax kale lagama hayo bal waxaan leenahay jaddatuhu laa tucraf umu salama nin kaba warinaysay haddaba nin biyo markaa bal sanadka haddii dee maqaalka ku sugani wuxuu ugaba imanayaa waxa weeyaan waa ayeydan aan la aqoon weeye ana nabiya sala allahu calayh wasalama kaana fii beytiha aqalkeeduu ku sugnaa waa aqalkii umu salama waa aqalkiisii ayuu joogay fadacaa wuxuu u yeedhay wasiifatan khaadimada ama khaadim lahu isaga u sugnaaday aw lahaa ama iyada macnaha meeshii waxaa joogtay gabadh adigu jaari ama khaadimah wasiifkuna iyo wasiifa labadaba dee waa jiraane waa ruuxan khaadimka ah uun ee u suubanaya adeeg ama waqtigii uu wax u adeegi lahaa ee shaqayn lahaa gaadhay wasiifku ghulaaman kana aw jaariyatan jaariyada oo kolkol markaa labadoodaba wasiif iyadoon ta la gelinsan alkhaadim aan nidhi baa ku wada dhacda awqaadda qaarkeedna ta'dan waa la raaciyaa sa imaka halkan bay noogu sugan macno waa maxay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal sida xadiidkan noogu soo aroortay gurigiisuu joogay waana gurigay umusalama gelaysay khaadim ay lahaayeen baa joogay ama rasuulka ilaahay ha lahaado lahu ama iyadoo hal ahaatee laakiin waa khaadim iyaga u shaqaynaya meeshii joogay kollay jaariyay ahayd rasuulkii ilaahay baa malaa xaaja iyo dan buu lahaa waxbuu u dirayo uu u yeedhay fa abdaat way raagtay oo macnaa markiiba umay soo degdegin may maqleen oo mabay iman fastabaana waxaa muuqday alghadabu dee meel debad ma jirto gurigay joogta guryahoodna guryo waaweyn may ahayna waa guryaha yaryarko markaasee la ismaqlayo markaasaa waxaa muuqday cadho ayaa rasuulka ilaahay wejigiisii ka muuqatay faqaamat way kacday umu salamata ila alxijaab waa halkii sitaarkii ama daahidee iyada ay ka dambaysay uun ayay xaggeedii u kacday markaasoo dee halkii ay ku yar qarsoonayd ee xijaabka ahayd fawajadad waxay heshay alwasiifata wasiifadii oo talcabu ciyaaraysa adugu wax kale ma ahayn dee waa khaadimo ama waa jaariyo neef maayaa joogay meesha adhiya ama taas tiiba adigu dee adigu ku ciyaaraysay uun maaha ciyaar kale talcab wa macahu rasuulka ilaahay maciisana siwaakun caday baa ahaa faqaala wuxuu yidhi lowlaa khashyatu lqawadi yowma alqiyaamati qisaas cabsideed haddaanay jirin maalinta qiyaamahan ka cabsanayo in lay qisaaso la wjactuki waxaan kugu xanuunjin lahay bihada siwaaki maaha ul weyn waa cadaygii bal haddii aanan ka baqan ahayn dee intan inay keento qisaas oo ilaahay subxaana wa tacaala dee aniga ii kaa qisaaso kan baan kugu dhufan lahaay oon kugu xanuunjin lahaa waa ul yaroo caday ou haysto ayuu leeyahay kanaan kugu xanuunjin lahaa maxalushaahidku waa halkan dee baabu qisaas alcabdi weeye ruuxuna waa tii axaadiidii hore baan kuba soo marnay hadduu dee ruuxan in kuba tacadiyo oo adigu bal maalan xad aanu mudan uu ku oogo ama darbi kaleba uu laba yimaado oo adduunyo haddii aan loogaba goyn dee aan looga goynahayn aakhiro ilaahay uuga goynayaa marka in iyadii may malaa sa muuqata imaka way cudur daaran doontaaye oo imika xagga dambe ay nooguba sugan tahaye bale ee waxa weeye laakiin dee caday wax weynba ama caday yaroo ruux lagu dhuftay maba xanuujiye laakiin haddaan rasuulka ilaahay ghulaam hadday tahay ama addoon hadday tahay iyo xaas uu qaba hadday tiyo cid kaleba weligiiba gacantiisa inay fii sabiili llaahi noqoto iyo isagoo jihaadayuusa dee darbigaasi u yimaado mooyaane ruuxna gacantiisa kuma dhufan asal ahaan rasuulka ilaahay marka intan buu leeyahay haddii aan dee ka baqanayna waatan kolley may dheerayn waxaa la arkaa de iwala eedhan doonto maan maqlahayn hadalka meel laysku maqla ayuun bay joogtay oo waxaa sitaarada ama xijaabkaa yar dabadi un ay kuma sugnayd ee mashquul bay ahayd waxan ay ku jeeday ay iskaga ciyaarayso iskagaba jeeday marka haddaanan taa khashi aan ka cabsanayn qisaas aakhiro aan kugu xanuunjin lahaa la wjactuki bihada siwaak zaada moxamed ibn lhaysami talcabu bibahimatin halkaa talcabu maxamed ibn lhaysam sanadka inoogumu sugnayn kolleyna dee bal ninka kutubta ku sugan ibnu maaja kitaabkiisa un kuba suganoo bukhaari dee waxa weeyaan dhici karta dadkii noqon kara dadkii isaga ruwaadiisa ee wax kaba warinaya ninkaas baa jira moxamed ibn lhaysam ibnu xamaad ama dee sheekhyano la wadaagsaday uun laakiin aada ugaba dambeeyey oo ninkaa kutubta inooguba sugan waaba nin laba boqol iyo sagaal iyo sagaashankii hijirada dhintay dhowr iyo afartan sanadood ka geeri dambeeyey bukhaari oo kale qarnigaa dhammaadkiisii unbuu sanad ka horeeyey bal wuxuu isagu riwaaye uu leeyahay mahatii dee bukhaari isagu sanadka intaasuu kuba wariye talcabu bibahimatin intan buu ziyaadiyey bahimay ku ciyaaraysay de kale sheekyada qaar buu la wadaagsaday qaala wuxuu uhi falama ataytu biha الnabiya qaala markaa waa raawigii xadiidka sii warinayay baoo dee wuxuu yihi markaa waa xadiidka wx nooguma sugnaaye daahirkuna qaalat bay ahayd sida lafdiga dambabe inay umusalama hadalkii lehe falama ataytu markii aan ula imi biha iyada annabiya salى اllahu عalayhi wasalam ee dee iyadii aan u yeedhay halkii ka soo saareen rasuulkii ilaahay u keenay si uu wixii uu doonaya ugu dirto ayay qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi umu salama odhanaysa innahaa iyadu lataxriifu waxay ku dhaaranaysaa maa samicadka inaanay ku maqlahayn oo dhawaaqaagii iyo yeedhidaadii inaanay maqlahayn bay ku dhaaranaysaa qaalat waxay tihi umu salama wafii yadihi siwaakun dee waana taa hadalkaa hore aan soo aragnay bal sida xadiidka inooguba timi lowlaa khashyatu lqawadi yowma alqiyaamati la awjactuki bi hada siwaaki taasi haddaan qawad ka cabsan ahayn qisaaska baqan ahayn tanaan kuga xanuunjin lahaayoo bal muhimku waxaa inooguba sugan uun dee ciddii ama khadamkii iyo ciddii iyo bal maala waqtigaa mamaaligtu jireen iyo digniin la ysaga digayo bal iyaga dee darbigooda iyo dhibkooda iyo umuuraha caynkaasa la ysaga digayo in loo dulqaato loo dulqaato qaladaadkooda iyo taqsiirkooda bal maalan taas la ysfarayo waayo haddii ruuxu dulqaadan waayo waxaa dhici karta dee in wax ziyaadaa laba yimaado ama kolkol waxaan uhubsan uba ciqaabo hadhowna isna ciqaabtaasaa sugayso looma daynayo ilaah baa subxaana wa tacaala ugaba goynaya weli axaadiisna way noo socotaa xadaثna mحamed بn bilaali qaala xadaثna cimraan can qataadaةa can zuraaraةa bni awfa زrاrة بن أbي أوفى عن أbي هريرةa قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal عمrاankan waxa weeyaan عمrان iبن dawاr baa la idhaha kunyadiisna أبوlcawاn baa la idhaha o waa nin adigu صaدوقa laakiin culimada qaarkood ay ضaعiifiyaan kolley iبن حibaan iyo عijriyana ay tawsiiqiyaan o bal waa ninka mkhتaلفu فihiga ah oo waxa weeyaan bal ninka waana atbaacu taabiciintii raggii ugu weynaa kunyadiisa mar dambe inoo soo noqon doonto waxaan isaga u yar qabanayaa taas weeye bal markaa waxa wey inta kale mar kale baan yar eegi doonaa wuxuu idhi abu hurayra qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man daraba darba اqtusa minhu yowma اlqiyaamati man daraba ruuxa garaaca waa cid kale darban garaacid dee garaacidduna waa garaaciddii dulmiga ahayd riwaayada dambe ee xadiidku leeyahy inoogu soo socota man daraba darban dulman weeye waa darbi haba yaraadee dulmi ah gardarro ah oo xaqdarro ah ruuxa cid kale wax ku dhuftee garaaca uqtusa waa la qisaasanayaayo minhu xaggiisa yowma alqiyaamati maalintii dee haddiinay adduunyo aana cidi waxa weeyaan u qisaasin oo ama san oo kale waaba mamluugiisiyo dee cidda halkaas isagii usoo dhaafaysaa maba jirto waa ruux kale oo ama sudo uu leeyahay iyo wilaaye uu leeyahay iyo wax kale ruuxii intuu xoog sheegtay ama si kale dee cid uga goysa aanay jirinba ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaase waa qoran yahay agtiisa waana laysu soo saari doonaa waana looga goyn doonaa qisaas bay noqon kolley qisaastuna sida dee axaadiisa jaanibkan qisaastan maaha in ooma noqonayso sida ta aan idhi labadii neef ahaa in waa qisaas muqaabalo wixii oo kale ayuu neefkii waabu herdiyaya bas arrintuna saasay ku dhammaanaysaa tani waa qisaasan jaza iyo sawaab ay ka dambayso waxay noqon bilxasanaati wasayi-aat maaha iyadoo la idhaah ku dhirbaaxo dhirbaax halkaa taasi ma ololeyso oo dhirbaax lama odhanayo ee waa xa lagu kala qaanbaxaya xaqiina lagu kala goynaya waa muqin alxasanaat wasayi-aat oo xasanaadkii uu lahaabaa isagii la siin haddii xasanaadkiisu dhammaadaanna sayi-aadkii kan isagu dee la garaacay ama la caayay la dhibay uu lahaabaa lasoo qaadi qadarkii madlamadiisa in leeg ama madlimadii oo markaasaa la duldhigi doonaa kan isagu dee waxaan laba yime daalimka ahaa tacaddiga laba yimi oo arrinku wuxuu noqon bilxasanaati wasayi-aat markay dadka noqoto xadiidkana waa xadiidkii um waayo sanadkun baa intii hore isyar bedelaysaa ama idaal dee saxaabigu kolko waa isbedelaya nin mooye laba mooyaane xadaثna khalifaةu qala xadaثna cabdالlahi بn rajaaءi qala xadaثna abوlcawaami can qataadata can cabdالlahi bn shaqiiqi can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalayhi wasalam bal khalifa khaliifat bnu khayaad waa ninin kolley khaliifat bnu khayaad ibn khaliifat ibnu khayaad malaa waa magacyo isku soo noqnoqda naanaysiisa shabaab bay lagu naanaysayey waana nin marka la eego calaamo ahaa ama cilmi badnaayo xaggan akhbaarta iyo taariikhda iyo aqoon sare u lahaa dee taariikhdiisiina kitaab taariikhu leeyahna waabayna soo gaadhay oo ama waa la madbaceeyey taariikhu khaliifa bal taasba wey abulcawaamka sanadka inoogu suganna waa cimraankii qataade markii hore ka warinaya u nin kale maaha ninkaas baa cimraan ibnu dawaar baa la yidhaah baan idhi aabihii magaciisa dawaar baa la yidhaah abulcawaamna waa kunyadiisii waa nin reer basraasaan markaa hore sheegnay barhkood yidhaaheenba ama lagu tuhmay khawaarijta ra'yigoodii iyo waxyaalaha inuu qabay dee umuuraha caynkaasa hadduu ruuxu lahjadiisu dee ninkaa rursheega uu yahay oo jaanibkii kale uu dhowrsoon yahay oo xadiidkiisana uu dabdinayo waxyaalaha caynkaasee rag badan oo kala duwan dee lagu yar sheegay ama lagu lagu sheegay ama waxa weeyaan tashayuca ama nasbi ah ama waa dee waa muqaabilkii tashayuc oo kale ama nimankan khawaarijtoo la odhan jiray iyaga asxaab alahwaa ugu xadiid asaxsan xadiidkoodu sababta waxa weeya waa niman ictiqaadsanaaba ruuxu dembiba hadduu ku dhaco inuu ku gaaloobayo markaa been iyo iyagu waxyaalahaas iyo wax kale way ka dheeraayeen oo waayo waxay qabeenba dee ruux hadduu macsiyo ku dhaco waaba gaal buu noqonaya marka waxyaalaha kale kolkol ay barhkood iska banaysanayeen ama ay ku dhacayeen iyagu jaanibkaasoo waxaa la yidhaha asaxu marka ahlilahwa nimanka khawaarijta arrinkuna maaha in la leeyay waa lagu sheegayaa weeyaan oo adigu malaa waa lagu tuhunsanaaye maha taase bal waxaan leenahay kolley raggana inagu soo noqnoqda rag badan baa ama tashayucoo kale iyo shiica ahaan dee arrintoodu ahayd ama laguba sheegay ama dee ahaaba markaa wixii aan raafido iyo hulaadi ahayn ee ay raacday uun sidqa lahjayo inuu dabdiyo xadiidkiisii ama ha noqoto khawaarij ama nimankii murjia ha noqoto murjiada kutubta kuba timaada ee ruwaadda qaarkood lagu sifeeye rag kala duwana weliba qiimo badnaa ay leeyihiin rumiya bilirjaana maha irjihii madmuumkaaya lahaa ruuxu kol hadduu mu'min yahay wax macsiyo waxyeelaya ma jirto kaas iyada ruwaadda nin qabo oo raggani kumaba jiro waa irjahan irjaa-ul fuqahaa iyo ay kuba magacaabaan iyo bal mar kale aan taas yar taaban doono marka cid munaasabadaa leh ay soo martee bal waxaan leenahay dee haddii kutubtaas iyo kolkol imika hadaladayda ay raacaan oo kale umuuraha caynkaasi hadduu xadiidkiisii dabdinayo dabdi leeyahay in sidqi iyo taa laguba og yahay waxyaalahan uu dee ra'yi ahaan daaba ama uu qabay ama laguba sheegay iyada taasi xadiidkiisa dee kuma keenaysa dacfi kuma keenaysa haddaan wax kaloo loo daciifiya jirin bal ninkaa haddaba weeyaan markii horena aan soo aragnay oo waa ninkii keli ahawn waayo ishtibaah markaa waxaan leeyahay waa ninkii hore un عن عبد الله بن الشقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن الشقيق وان تابعي وتابعين تيدا حكم إذا وانك أبو هريرة كبورنية وان ثقة سديسة وثقة العقيلية وده صحيح مسلمنا وبرجاشي سيبو كبمدهي أي سيغ نفتي سوحي كابا عبران هو كتبتها تراجمتها ده waxaan leeyahay ki kolley hibadiisna inuu sarrayso waxyaalahanna bal ruuxu hadduu kutubta uu helayo daalacashadiisa iyo wixii kuba imanaya ma isaguna inuu kolley ilmaam iyo bal firo loo yeeshee waxaa cibaara soo noqota kutubta taraajimta ku sugan oo fiihi nasbun nasbi baa ku sugan nasbi waa nun iyo saad iyo ba ayaa ku sugan waxaa jirta daa'ifo ama qolo dee naasibo la odhanayay waxay ka hor jeeday uun sheecada oo halka sheecadu kolley aalubeytkana ay dee jacayl siyaada ay jeclayd kolkol saxaabadii kalena ay maqaamkoodii fiicnaa hoos ugaba dhigayeen kuwooda qulaaddaa uma jeedo kuwooda dee iyaga dalamo ku sheegayay ama gaalaynaya ama koa umaba jeede waa kuwan arrintoodu ahayd tafdiilu caliyin un cali inay fadilayeen iyagoo kuwii kalena fadligoodii aqoonsan waa sheecadaas dee rag badanoo ruwaadda ka midana qowlkood weeye khaasatan ay cuhmaan kaba horreysiinayeen si reer kuufa ay uba badnaayeen oo kale bal kuwaas hadday jireen niman baa jiray iyagu jaanibkaasoo aada mooddo ama dee saa qoladaa nasbigo la yidhaah si waxay ka yar durugsan yihiin dee waa cali iyo taas iyo ama ay dee muqaabilka qolada kale muqaabilkeedun weeye tafdiilkii hadduu yahay un tafdiil miisaan ku dhisan oo insaaf ku dhisan oo kaasi waa kii la doonaya bal maalan asxaabtana saa khula ama khulafadu si ay u khilaafadooda ay u tartiibsanayd bay u kala fadli badan yihin laakiin marka uu meeshii soo raaco fulaan fadiloo ka kalena tanqiiskii ama wax ka sheegii uu soo caro waa ama uu soo raaco waa ta madmuumkoo bal isaguna kolley waxyaalaha kale sida kale waa nin hiqa aan leenahay reer shaamna umuurahaasi way iskaga yar badnaayeen jaanibkaasi oo qoladan reer kuufa ayay isqaabilayeen بل وحي هذا هو نثقا لا يسونا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ننك قراع ضربا ظلما وهل كان حديث كيرو إنه قيدية شابك النقطة برباحة عنها النقطة وحكى لها النقطة وضربا ظلما ظلم أهان بروح وقراعي وظلم أهان اقتصم منه يوم القيامة مالت القيامة لو قينية ولا قصاصنية مركا يا كوان بيدا أضونكي إن قصاص العبد بان كبجرني تاني وا شيء عام محا عمومكي نو سو غليا أضونكي دي لغو تعديي كي سيد كي سام شيغنية او درباحي أما او ظلم أهان او قراعي ولا قينية مالت القيامة باب اقصوهم مما تلبسون معنى وإحسانكي dadka mamaaligta loo ixsaan falayay dadkii lahaabaa lala hadlayaa ama saydiyada aooda ahaa mawaalidooda ahaayoo ogsuhum u xidha mimaa talbasuuna waxyaa dharkaa xidhanaysaan ujeeddadu ha iska soocina ha iska fadilina dharkaa idinkubaa xidhanaysaan wax ka mida u xidha xadiisku inooguba iman xadaثna mحamed بن عabاdi qال xadaثna xاatim بن ismاعيiل عan yعqب بn mujahidi أbي xزرة عan cbaadaة بn الwليd بn cbaadaة بn الصاmit qال kharجت أna وأbي نطلب العilm في hada الxي min الأنصاr snadka inta ugu dambaysaan qaatay cbaadaة بn الwlيd بn اwlid بn cubaadat بn الصاmit صaxaabigii jaliilka ahaa ee dee nuqabadii ka mid ahaa cubaadat بn الصaamit baa awow u ah waa qoyska ansaareed ee khasraj marka inankiisan weliid waxaa la yidhaha waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay baa la yidhaahaa dee yaanu riwaayo rasuulka ilaahay kulahaanin bal caadadoodna waxayd wixii caruure uba dhalata cahdigii rasuulkii ilaahay madiine rag iyo dumarba horta rasuulka ilaahay way u keeni jireen taxniik ahaan iyo duca ahaan oo xaggaas baa la yidhaha aragti bay leeyihiinba ee sida kale dee waa nin taabiciyo weynun buu la mid yahay oo nin hiqa ah inankiisna waa taabici isaguna taabiciinteeda xa kaba mida oo kolley dad ba ka yar dambeeyey haba yaraado aabihii dee waa dabaa laba dabaqayaba ma dabaqa u dhaxaynaysa oo waa nin hiqaa cubaadat bn اlwaliid kolley xadiidkan imika inoo soo socdaan isagoo intan aada uga dheer ayuu saxiixa muslim ku sugan yahay oo weliba sanad ahaantan uu uguba sugan yahay isagoo aada ugaba dheero kolley dee imika intan qisadan iyo qisooyin kaleba ay ku sugan yihiin waana kitaabka dhammaadkiisa kitaabka dhammaadkiisa ku yimaadaan wuxuu yihi haddaba in cubaadat bn اlwalid qaala kharajtu waan baxay ana aniga iyo wa abi aabbahay ayaa baxnay way israaceen nadlubu xaal aan doonaynoon dalbayna alcilma cilmi fii hada alxayi min alansaari reerkan ansaareed aan cilmi kaba dalbayna dhexdooda oo dee tani waa xirsigii dadkii salafka ahaa saxaabo iyo taabiciin iyo ay ku dadaalayeen cilmiga barashadiisa iyo dalabkiisa oo labadoodan isdhalay baa israacay waddan kale umay bixine madiinay joogaan madiinada dee ansaar baa uba badnayd kollay ansaarna rasuulkii ilaahay waa dadkaa laasimay guryahoodii toban sanood uu joogay subax iyo galab la kulmayey waanay badnaayeen oo cilmi badan baa ku baahsanaa iyaga dhexdooda oo rasuulka ilaahay ay kaba xafideen waana sidii ibnu cabaas ba yidhi markii rasuulka ilaahay wafaaday oo uu baxay cilmi dalabkii iyo dadkii saxaabada la kulankood si uu cilmigii uga kasbado ayuu lahaa cilmiga badankiisa waxaan kaba helayba cinda alansaar ibnu cabaas baa lahaa haddaba reerkooda dhexdood ansaareed ayay guryahoodii tegayeen mid mid bay ugu tegayeen si wixii ay rasuulka ilaahay ka maqleen uga xifdiyaan oo uga dabdiyaan oo bal markaa xirsiga calaa dalab alcilmi way nooguba sugantahay arrin kalena dee waalidka tawaaducii baa ku suganoo laabihii baa inankiisii raacay waxay isu raaceen kitaab soo dhege adde cashar ama in dersi ama axaadiis maqalkeed ay cid kale kaba maqlaan oo dee tawaaducii aabbaha fi dahaabihi maca ibnihi lialab اlcilmi iyadana xadiidka way nooguba sugan tahay bal way israaceen labadan isdhalay reerkii bay dee madiinay joogaan ashkhaastii iyo dee dadkii afraaddii saxaabadii kala dunayd ee rasuulka ilaahay cilmiga badan kaba xafiday u tegayaan kolba mid ay u tegayaan si ay uga soo xafidaan uga soo naqliyaan cilmiga ay hayeen qabla an yahliku intaanay halaagsamin buuhi ujeeddadu intaan dee dadkii ay sii joogeen weeye macnaha halaagsamin dee waa intaanay dhindhimanoo dee dadkii rasuulka ilaahay la kulmay ee axaadiisa kaba maqlay inay waxa weeyaan waktigaa hore hadday badnaayeen bimuruuri lwaqti dadkii way dhimanayaan way dhimanayaan ilaa ay dhammaadeenba intaanay dadkaasi dhammaanba weeye gees kalena waktiyadii dee xar dagaalkii xaro oo kale iyo fitantii bilaabantayna dad aada u badan oo ansaara ayaa dagaalkii xara kuba ku dhintayba oo waxa weeyaan baqaaya saxaaba iyo cid kaleba way kuba dhinteenba haddaba intaanay halaagsaminoo dee haddaan fitno kale iyo dagaal kaleba aanay kuba dhammaan inay dadkii cumrigan socda ayaaba dee dadkii sida maalinba mid u dhimanaya meeshii wada halaagsamayeen khaasatan waa ciddii maha ansaar oo dhan ba halaagsantay uma wado waa ciddii ay dee cilmiga kaba dalbayeen ee cilmiguna agtiisa uu kuba sugnaa rasuulka ilahi intay la kulmeen wax kaba xafiday fa kaana wuxuu awalu man shaksikii ugu horreeyey way socdaan kolba dee meel bay tegayaan oo waa magaaladii iyo laakiin de waxay u tegayaan dadkii ansaareed shaksikii ugu horreeyey oo laqiina aan la kulanay abalyasari saaxib الnabiya salى اllahu عalيه waslm iyagii waa kuwan oo cilmi doon bay u socdeen markaa ruuxii ugu horreeyey la kulmeen waa nin abulyasar la yidhaaho oo rasuulka ilaahi asxaabtiisii kaba mid ah waa nin ansaara waa nin kacb bnu camrin la yidhaaho waa nin dagaalkii mee caqaba joogay dagaalkii bederna joogay nin gaaban buu ahaa haddana oo cabaas oo aada u dheeraayo laf weyn lahaa waa ninkii soo qabtay buu ahaaya ama soo qafaashay cabaas walow dee sidaas soo aroortay malaa cid kale u kaalmaysay cid aanu arkahayn oo dee laga yaaba cabaasu muuqday oo dee malag buu ahaaba dee maalintaa dadkii laba dagaalamayeyba iyagaba dagaalka la gale ee haddaba waa kacb ibnu camrin abulyasar nimankii beder joogay oo dhanna waa ninkii ugu geeri dambeeyey macnaa nin ka dambeeyo reer bederi ma jirin waa aakhiru ahli اlbedri wafaatan reer beder ninkii ugu geeri dambeeyey waya abulyasr kacb ibnu camrin ninkaas baanu la kulanay wa macahu walxaal macahu maciisa gulaamu lahu addoon uu leeyaha la socday wa calaa abilyasari abulyasar korkiisana waxaa ku sugnaa صaxiixa muslim waxaa ku sugan macahu dimaamaة min suxuf gulaamkan wuxuu watay waraaqo rusmo ama xidhan waraaqa ah ayuu sidayey markaa gulaamkan laba socda kolle malaa cilmiga wax ugu qornaayeen markaasaa wacalaa abilyasari maxalushaahidku halkan waya abulyasar korkiisa waxa ahayd burdatun burdadu waa maro malay dee inta badan dadka acraabta u badnayd oo khuduud iyo liidliid lahayd oo xidhan jireen oo marooyinkooda qaaliga aan ahayn acraabtii ay xidhan jireen dee dadkaa kalaba xidheen abulyasar markaa burdo waa huwanaa iyo wa macaafiriyun maro kale oo noocan magacan ay ku magacaabi jireen macaafir waa meel yaman ku taalayna waa la odhan jiray malaa qabiilo dee kollay meeshaa degi jirtay qabiiladaa meesha magaceed magacii qabiilada laguma magacaabay reer adigu yeman ahaana waa la odhanayay dharna waa lagu samayn jiray meeshoodaasoo laga keeni jiray oo magacoodii qaato macaafiriyu haddaba waa sawb yaman laguba samaynayayo yamanna makaanna magacan waa la odhanayay qabiilana waa la odhanaya la arko qabiiladii dee waxa weeyaan magaceedii unbaa makaankoodiina laba siiyey labada maroo de waa kala kaan eeg burdadina waa nooc sawbka labadaasuu xidhnaa wacalaa gulaami addoonkiisana burdatan wamacafiriin labadan laba lamida ayuu xidhnaa faqultu lahu waxaan ku idhi inankaa odhanaya cibaadaa odhanaya yaa cami adeerkayow low akhadta haddaad qaadan lahayd bood qaadatid burdata gulaamika addoonkaaga maradiisa burdadiisa wa acdaytahu aada siisid macaafiriyaka adigu macaafirigaaga aw akhadta ama se aad qaadan lahaydba macaafiriyahu macaafirigiisana wa acdaytahu aada siin lahayd aw akhadtan oo aad bay u fiicanta muslim oo kale waa khata baa halkan wowdaa dhacde laakiin waa sanaas wa acdaytahu aada siiso burdataka burdadaada kaanat calayka xullatun waxaa ahaan lahayd korkaaga xullad iyo bedlad wa calayhi korkiisana waxaa ahaan lahaa xullatun xullo macnaa idankiiba labadan mare waa kala kaan in oo dee laba midabna way kala yihiin laba noocna way kala yihiin malaha waxaa isagu uu dee xaggii quruxdii iyo jaanibkaas oo kale ayaa uu dee si ka fiican oo cindha ahaan uga qurux badan iyo taas buu markaa isagii u muuqatay cubaadat bnu lwaliid kacb ibnu yasr buu waa abalyasr buu ku yihi kacb ibnu camrin haddii adigu labadan burdo eeg burdo isagaa xidhan burdona qulaamkiisaa xidhan macaafiri isagaa xidhan macaafirina isagaa xidhan oo mid kasta laba maroo kala kaana ayuu xidhan yahay haddii balaa markaa aad isdhaafsan lahaydeen weeyo burdada uu isagu xidhay intaad macaafirigaaga siiso aad burdadaas soo qaadato ood adigu laba burdo xidhatay isaguna laba macaafiri ama burdadaada intaad siisay macaafirigiisa aad soo qaadato oo adiga ay noqoto dee waa waxuu dusha ka hoyiyo wuxuu guntan yahay weeyaan laba maroo kala sarreeyo weeyaane adigu aad laba macaafiri aad isla xidhato isaguna laba burdo saasaa fiicnaan lahayd oo maxay noqon lahayd xullay noqon lahayd xulladuna waa bedelid oo kale xulladuna dee iyaga luqawiyiintu siay soo naqliyaan waa labada maro eeg mid keliya lama idhaha sawb keliya lama odhanayo waa laba maro isku jinsiya oo dee yaxullu axaduma cala alaakhar waa la iska dul xidhanaya waa laba laba go-oo midna la guntanayo oo isku mid oo midna la huwanayo kale ama laba shay oo isku mid oo unse dee laba shay oo isku mid oo la wada xidho waa laba maro oo isku jinsi keliyaoo dee la wada xidho taas baa la yidhaha dee midna uu sarreeyo midna uu hooseeyaa xullo la yidhaahaa imaka laakiin markuu burdo iyo macaafiri tay xullo laguma magacaabiyo isku jinsi maaha haddii laakiin laba burdana geesa maraan laba macaafirina dee quruxduna way soo bixi lahayd xullaana la odhan laha haddaba isaguna xullad buu xidhnaan lahay bedelad adiguna xullad baad xidhnaan lahayd saasaaba fiicnaan lahayd waa cibaadaa yidhi markaasaa wuxuu ihi famasaxa ra'si de hadalkiisii waa fikirkiisa fiican iyo taas madaxaygiibuu gacanta mariyey wa qaala wuxu uhi allahuma baarik fiih ilaahu barakee waa u duceeyey o markaasuu ihi yabna akhi walaalkay inankiisiiyow basura caynaaya basura way arkeen caynaaya asan dabdigeenaa weeye waxaa la arkaa kol kol si kale muslim inay dabdi labaadna kuba dabdiyeen imaka halkan dabdigan uman ku soconaya basura way arkeen oo caynaaya labadaydan indhood ee haatani waa labadaydan indhood iyagii buu ishaaray wa samica way maqleen oo udunaaya labadaydan dhagood ee haatani kuwan ah wawacaahu waanu weeleeyey xafiday qalbi wa ashaara wuu ishaaray ilaa niyaadi qalbi qalbigiisa xididkiisii waa niyaad اqalbi iyo manaad اqalbi waa cirqun fi اqalbi adigu waa qalbigiibuu ishaaray waa xifdiyey الnabiya salى الlahu عalيه waslm markaa tanaasucahama xaydan aan odhana basura caynaaya haatani annabiya ayay arkeen oo waa markii uu rasuulka ilahi hadalkan ku hadlayey dhegahaygiina waan ku maqlay waa hadalka uu inoo soo noqlin doono qalbigayguna wuu xafiday gidaar iyo dad iga qarinayay iyo hadal dhawaaquun isoo gaadhaya may ahayn waanan arkayay markii taas rasuulka ilaahay ku hadlayo labadaydan indhood waxay arkeen rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waanay maqleen rasuulkii ilaahay oo maxay leh hadalka soo socda waan qalbigaygina waa adigaa xifdisan oo wuu xafidayo maxaa rasuulka ilaahay muxuu yihi annabiya ayay maqleen indhahaygii sala allahu calayh wasalam maqleenna dhegahaygii yaquulu xaalu ku qowliya qalbigayguna weeleeye xafiday adcimuuhum waa dadkan mamaaligtiina quudiya mima taakuluuna waxaa wax cunaysaan macnaha ha iskala gooni noqono iyaga hambo iyo waxaa hasiinina cunto liidatana hasiinina waxaa idinkuba cuntaan wax ka siiya dadkan idin shaqaynaya idin adeegaya khadamadiina ah taas weeye waksuuhum huwiya mima talbasuuna sabu dee laba maro isku mid ay isagii addoonkiisii lama kala wa kaasoo laba maro isku mid ay huwayno xaggaa kuma kala soocna waxaa cunaysaana wax ka siiya waksuumuiya mima talbasuuna waxaa huwanaysaana iyada ka huwiya waa dharkeyna wax kamida oo xaggaa ha kaga soocnaanina saa daraaddeed baan san u yeelay bu kolle axaadiid san ayaa inoo socon doonta biidn illaahi tacaala saxaabo kalena ay noo warin doonaan markaa wuxuu yihi hadalkiisii ahay rasuulka ilah xadiiskiisu intaasuu ku dhan yahay wa kaana waxaan ucdiyahu inaan siiyo min mataaci dunya addunyada dheefteeda iyo raaxada mataaca addunya dhadhalaalkeeda inaan wax ka siiyo ayaa ahwanu fudayd badan calaya korkaygo aniga iga fudud min an yaakuda inuu qaato min xasanaati yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha anigoo ujeeddadu dee aan waxba kaga socnaan cuntadeediio kala siiyo dharkaygo kale u xidha oo mataaca adduunyo dee wixii uu isaga xaq u lahaa wax ka badan aan ugu daroon kala siiyo inay kolley waxa saaran dadkaas dee iyagu taas oo kale shardi maaha oo waajib maaha almusaawaat fi kuli shay inuu cuntadiisii kula sinaado wax gaara aanu isagu yeelan inuu dharkiisii kula sinaadaa shardi maaha laakiin maxay tahay cuntadii macruufkii la yaqaanay dee caadada ahayd iyo dharkii iyaga macruufka ee la yaqaanay caada inuu taas siiyo taas baa ee waxaan kale waa dee iihaarkii iyo ama musaawaadkii iyo fadli ziyaadaah weeye ee isagoo bal waxa weeyaan aan waxyaala siiyo xataa aanu xaqba isaga dee waajib iigu lahayn aan siiyo ayaa iga sahlan dee intaan wax ka dhimo isaga inuu xasanaadkaygii hadhow loo gooyo oo xasanaadkaygii laygaba qaado oo dee maalinta qiyaamaha qisaas iyo intay taasi timaado wey ahwanu calaya min an yaakuda min xasanaati yowma alqiyaama bal xadiidku siaan sheegaya saxiixa muslim buu ku sugan yahay isagoo intan aada ugaba dheer waana aakhirka kitaabka waa dhammaadka kitaabka un bal imika laakiin axaadiis lamid ay noo socon doonto mar isla yar wada eegi doona waxaan ka qaadanaya axaadiiaasi in shaء الlah xadثna سعيد بن سلمان qال xadثna مروان بن معاaوية qال xadثna الفضل بن مبشhiri waa nin sقاaر تaaبعيin ah oo xaفiن xajarna layin buu kaba cabiray ama layin waa nin xadiثkiisu jilisay ama laba yar ضaعiifiye qaaل wuxuu ninkaasi سمعtu jaaبiر بن cabd اللahi yquل كاn النبiي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yuusii mid dardaarma bilmamluukiina dadkan addoomaha khayran wanaag buu u dardaarmi jiray inaan loo ixsaan falo wixii la cunayo iyo wixii la cabayo iyo wixii la xidhanayo xataa hawshiiba guud ahaan ba ixsaan waana inoo soo wada socdaan wayaquulu wuxuu odhanayay adcimuuhum waa quudiya oo mima taakuluuna cuntadaa cunaysaan wax kamida taas siiya wa albisuuhum u xidha dharka min labuusikum dharkiina a idinku xidhanaysaan wax kamida ugaba xidha walaa tucadibuu khalq allahi maha idinku melihi waa sheeganaysaa ina waa abuur ilaahay waa khalqi ilaahay markaa ha cadaabina waa ilaah baa leh oo khalq waanu ilaahayna idinkula xisaabtami doonaaye khalqiga ilaahay ha cadaabina ha dhibina wax iyaga ku culusooni karahayn ha ku kalifina siay noo soo socota wax aan aanay geysana oo aanay la iman oo sababana dee sababtii bal hadday wax la yimaadaana u dulqaata weeyaane dee iska ilaaliya ina dee bal matalan ku samaysaan oo dee dulmi ahaan xataa dhirbaaxaba haba noqoto iyo wax kale hadalkii xumaa wixii oo dhan ba ka dhowra weeye walaa tucadibuu khalq allahi bal xadiidku dee kolley axaadiisan marka la eego matni ahaan axaadiis aydiye kale taa hore xadiidkii hore markaa abalyasar iyo axaadiis kale oo xadiidka abudariya bay isla wada macnayiin oo inoo saxiixa baabu sibaab alcabiidi addoomaha caydooda baabkii weeye bal addoomihii la caayiye wixii kaba dhalanaya weeye xadaثna admu qal xadaثna shucbat qal xadaثna wasil اlأxdab qala samictu macruur bna suwaydi yaquul ra'aytu aba darin macruur ibna suwayd kolley waa nin taabiciyo weyno kuwii taabiciinta ugu waaweynaa cumrigiisuna dheeraado boqol iyo labaatan buu gaadhay baa la idhaha wasil axdabna waa taabici wasil ibnu xayaan baa la idhaahaa alaxdabna waa dee tacriif ahaan waa kii tuurta lahaa weeye alaxdab waa tuurta kii lahaa laakiin alacraj iyo alaxdab iyo alacmashna waaban soo aragnay marka aan ceebeyn looga jeedine ruuxii in lagu garto cid kale lagaga sooco looga jeedin ceeb loogama jeedin bal taas dee waa shay jaa-isay noqonaysaa walow dee marka aan tacriifun asal ahaan haddii si kale lagu tacriifinayo ay tay inaan la odran laakiin haddii tacri oo wax kale la karayo oo lagu tacriifiye laakiin marka ay tahay ruuxii waa loo yaqaana haddii aan lagu sheegina dadkii umaba garanayo looma garanayo oo imika sulayman ibnu mehraan oo kale de haddii la yidhaha la arkaa dad badani inaanay garan acmash marka la yidhaha se markaaba la garto oo kale saas oo kale markaan tacyiir looga jeedin bale waxaan leenahay waa shay banaan be macnuhuna waa taasi wuxuu yihi macruur ibnu sweyd yaquulu ra-aytu waxaan arkay abaadarin abaadar baan arkay walxaal calayhi korkiisa xullatun xulladii ay tahay waa laba maroo isku mida waa saan kuba soo sharaxnay wacalaa ghulaamiya dee luqawiyiintu ay yidhaahaan wey culamaa luga wacalaa ghulaamina xulatun xullad la mida oo dharkii uu xidhnaa dhar laba midoo weliba labadaa maro ah ayaa ghulaamkiis iyo addoonkiisnoo xidhnaa fasa'alnahu can dalika arrinkan aan weydiino sababta dee uu simay isaga iyo ghulaamkiisii uu simay taas baan halkan malaa kolley waa saa dhacday sharxa fadlulahi samad anigana tacliiqaygan kuba suganoo waxaanu fasaalnahu can dalika uu kuba fasire waxaan nidhi haddaad maradan fiican ee addoonkaaga uu xidhan yahayba intaad qaadatid tan adigu aada fiicaneed xidhantahay ee burdiga aada u geysid isagana noocan diyaar baariga aada siistood labadaa isugu dartid way fiicnaan lahayd xadiidka taasi inoogama muuqato oo arrinta caynkaasi xadiidka inoogama muuqato laakiin kolley waa tawjiih iyo riwaayaad la jamcinayay dee barhkooda oo hadal cibaaro xaafid oo waxyaalo kuba jamciye une laakiin imaka taa kuma soconayne waxaan leenahay dee isagii labadoodiiba laba sababtan uu isagi iyo ghulaamkiisu ay isku mid u yihiin ee dhar isku mida ay u xidhan yihiin iyadoo caadadoodu ahayd inaan sayidka iyo ghulaamkiisu laba dhar isku mida aanay qaadan oo halkaa ay dee ku kala socnaan jireen bay weydiiyeen oo sababtay weydiiyeen xullatan iyo markaa waa xaggii sababtiiyo kolley taasi marka waayo walow dee meel kale dhici karta in loo baahdo cibaaradaas oo kale fa qaala wuxuu yihi isagoo sababtii sheegaya ini anigu sababtan waxaan la caytamay aan caayey weeye rajula nin baan caayey kolley waa nin dadkaa dee hooyadiibuu ku caayay yabna sawda buu ku yidhi waayo hooye dadkaa madoobay ahayn ama hooyadii baa madoobeydba fashakanii ila nabiyi sala allahu alayh wasalam dadda waa yidhaha bilaal baabuu ahaa rasuulkii ilaahay buu iiga soo ashkatooday oo uu usoo cawday usoo ashkatooday faqaala lii wuxuu igu yidhi annabiyu sala allahu alayhi wasalam acayartahu biummi ma hooyadii baad ku ceebaysay abaaderow ma hooyadii baad ku ceebaysay qultu waxaan nacam ha xadiidka kolley duruqdiisiya waa xadiid bukhaari iyo muslimba ay wariyeen riwaayadkiisa qaarkood maxaa kuba sugnaa inaka mru'un fiika jaahiliya waxaa tahay shaksi jaahiliya ku sugantay waa akhlaaqdii jaahiliyada tani markaasuu yihi calaa saacati hadi min alkibar muddada aan joogo ayay weli jaahiliya igu sugantao ha buu yihi calaa saacatika min alkibar baa rasuulki ilaahay kuba yidhi dee waxaana xadiid lafdi muslim iyo kuba sugnaa dee in man saba rijaala sabaw abaahu wa umah malaa dee wuxuu leeyahay isba way caayo ninka dee ragga caaya aabihii hooyadiiba way caayaan haddii waa yar cudur daarasho uu leeyahay dee waa taasoo haddii lagu caayo aabbana wad caayi hooyana wad caayiba markaasaa rasuulka ilahi uma qaala wuxu uhi ikhwaanakum walaalihiin khawalakum waa dadkii idin adeegaya dadkan addoomaha iyo mamaaligtii waa khawalkiinii waa dadkii idin shaqaynayey idin adeegaya weeyaan oo khawalakum jamcu khaa'irin waa raaci alxasan alqiyaama cala almaal waa kan wax dee haya gacanta ku haye dhaqaalaynaye si fiican u haya ayaaba magacan laba yidhaah jacalahum llahu waa xashamkii iyo khadamkii iyo kuwa jacalahum allahu ilaahay wuxuu kaba yeelay taxta aydiikum waa dadka waa kuwa addooma idin ah gacmihiina kuwa hoos sugan taxta aydiikumna waa milkigii iyo daymaka lahaanshiya waxyaalaha waktigaa jiray faman kaana akhuhu ruuxa walaalkii taxta yadayhi labadiisa gacmood hoostooda ku sugan yahay addoon bali falyudcim ha quudiya mima yaakulu wuxuu cunayo walyulbis ha u xidho mima yalbasu waxa uu xidhanayana ha ugaba xidho wax ka mida mintu waa litabciid mintii tabciidkana labada meeloodba way kuba sugan tahay oo asalku mima ay minma weeyaan mintaa horea markaa tabciid ah walaa tukalifuum ha ku kalifina maa yaqlibhum hawl culus oo iyagoo ay kari waayaan ha ku kalifinaba taas fain kallaftumuum haddaa hawl saasa u dirtaan oo hawl culus oo ka qaalib noqonayso oonay karayn haddaa u dirtaan fain kallaftumuum maa yaqlibhum faacinuun markaa la qabta hawsha idinku la shaqeeya oo la qabto u kaalmeeya sidee hawshii loo karo ee waxaanay kari karahayn oo hawlana ha ku kalifina waxay qabanayaan dee waxay markaa ay qaban karayaan haba noqoto bal kolle xadiidkan iyo xadiidkii marka la eego ugu horeeyey ee baabka inooguba horeeye marka abulyasr xadiidkiisi iyo xadiidkii jaabir iyo intaba waxaa inooguba suganuun alxasu cala اlاhtimaami bاlkhadima aw اlmamluk boorin layskuba boorinayo kii khaadimka ahaa de imaka khadam baa inoo joogaaba dee ninkii de ay u joogaan iyo kii lalaasa waqtigaa hore jirtay bal in loo ihtimaamo oo xagga marka leega mucaamaladiisa iyo sida loola dhaqmayo cuntadiisa libaaskiisa imanka innaga khadamka halkan libaaskii looma gooyo dee waa khadam ujro qaadanayo iyagaa taas tasarufaya laakiin bal mucaamaladii oo kale hawshii loo dirayo hawl ruuxa ku culus aan loo dirinoo hadhow uu kari waayo dhib ugaba timaado hadday hawshu badan tahayna in lala qabto oo dee macnaa lala shaqeeyo lala qabto waa umuuraha iyada axaadiisay nooguma sugan markaa dee saxaabadii rasuulka ilaahay taa ka maqashayna dee bal intii waajibka ku ahayd waayo xadiid kalea rasuulka ilaahay ku yihi lilmamluuki طcaamuhu wakiswatuhu bاlmacruufi walaa yukalafa min alcamali ilaa ma laa yudiiq ilaa ma yudiiq weye ruuxa mamluugaa wuxuu leeyahay oo waa wixii uu xaq iyo waajib u lahaa cuntadiisii iyo wixii uu xidhanayay bilmacruuf waa si dee markaa macruufka ahayd oo haddii dee bal maalan wixii dadka agtooda lagu yaqaane iyagu ay qaadan jireene dee wuxoodii lagu yaqaane ahay taas baa waajib ku yahay ama inuu isagu kii isaga u khaaska kula sinoo kale waa baab fadli weeyaanoo waajib maayo lakiin saxaabadii maxay sameeyeen dee wax alla waxay kaga socnaayeen may jirine heer aan xataa waajib kuba ahayn oo kaa xadiidkaa kale inoo sheegaya ayay laba yimaadeenoo inay kula sinaadeen hadday cunto tahay iyo hadday dhar tahayba iyagii wax ay kaga duwan yihiin ama ay kaga soocan yihiin inaanu jirin lakiin waxa waajibka taas buu noqonaya tan waa calى sabiil nad calى sabiil irshaad buu noqon bal de waxay culimadu ohan sida imaam nawowi oo kale iyo haddii ninkan sayidkii ama ninkani uu nin dee naftiisa ama zuhdi ahaan ama bkli ahaan naftiisa ugu cidhiriyey uu yaho wax aada u duunoo liito un ama uu xidhanayo ama uu cunayo iyada taa maah waa inuu u dhameeyo maaha inuu yidhaha anigu igula sinaanaya kol hadduu isagu dee ay tahay macruufkii la yaqaanayna ay kaba hooseysay isagii wixiisii inuu u dhameeyay noqonaysaa dee haddii uu bal maalan intiisii lagu yaqaanay uba dhameeyana dee shardi maaha in dee musaawaat fi kuli shay lakiin waa taasi waa calaa sabiili waana siday saxaabadii iyadu laakiin ay yeeleen waana si toosnayd waa ka waxay kaga socnayna mu jirin waana tan abu hurayre m abu darna ku xambaartay inuu mamlugiisii wax kastaba kulaba sinaado hadalkaa rasuulka ilaahay yihi baabun hal yuciinu miyuu u kaalmaynaya cabdahu addoonkiisa dee kolley waa shaqadii ha dee waa wixii ku culus weeyaane xadaثna adamu qaal xadaثna shucbatu qaal xadaثna abu bishrin abu bishrin kale waxaan filayaana inuu inoo horeeye oo soo maray kunyadiisa buu aad ugu mashhuur yahay waa nin sigaaru taabiciin oo magaciisa jacfar ibnu abi waxshiya ama jacfar ibnu iyaas baa la yidhaha jacfar ibnu abi waxshiya waa abu bishriga qaale wuxuu ihi kolley meelaha ninka gelayana bal taasna haysta waa jacfar ibnu iyaas ama jacfar ibnu abi waxshiya qaale wuxuu uhi samictu salaama bna camrin baan maqlay waa nin taabiciya isaguna abu bishrin un mooye cid kaleo wax ka warinaysa ma hayno xaafid ibnu xajarna maqbuul buu kaba cabiraa laakiin ibnu xibaan baa siqaadkiisa ku sheegoo tawhiiqiya can rajulin min asxaabi الnabiyi salى اllahu alيه waslm yuxadiثu waramaya can rajulin min asxaabi الnabiyi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahay asxaabtiisii ruux kaba miduu kaba waramayay ninkii laynooma soo magacaabin saxaabigii markaa waa imanka halkan jahaalaa jirtee laakiin saxaabi marka uu yahay asxaabta ilaahay baa wada tacdiiliyey cadaala u wada sugnaatay marka haddaynu garanno magaciiyo haddaynaan garanba iyo kolle dee cadaala u wada sugnaatay xadiidka wax alle waxay u keenayaan ma jirto xadiidku maqbuul buu noqon haddii imanka nin taabiciya uu yahay ninkani ama cid ka sokaysa uu yahay xadiidka waxaa la odhan lahaa majhuul baa ku suganoo waa la daciifin lahaa walow dee maqaal uu ku sugan yahay salaam ibnu camrin ee shakiga ama garasho la-aanta aan cayntii saxaabiga la garan san oo kale magaciisiiba aan la sheegin xadiidku maqbuulun buu noqonayaa oo wax xadiidka waxba uma keenayso taasi bal can rajuli min asxaabi nabiyi salى اllahu alيه waslm qaala qaala nabiyu salى اllahu alayh waslm rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ariqaaukum addoomihiinu ikhwaanukum waa walaalihiin faaxsinuu ilayhim u samafala istaciinuuhum kaalmaysta calaa maqlabu haddaa hawl leediin adag oo idinka qaalib noqonayso hawsha idinku qabanayseena dee iyaga weydiisa inay idinku kaalmeeyaan waaciinuuhum idin iyagana u kaalmeeya calaa maa gulibu wixii bal maalan dee iyaga ka qaalib noqonaya looga qaalib noqonaya hawleenay qaban karayne ku culus kaasna eeiyaga qaalib noqonaya ka qaalib noqonaya kaasna iyagana uu kaalmeeya oo adigu idinku haddaa u baahataanna way idin kaalmayd o idin caawin markay hawl culus leeyihiinna wax iyaga ku culus oonay karahayn haugu kalifina waxay karayaan horta u dira wixii ku cuslaana u kaalmeeya oo la qabta xadaثna yaحya بن سulayman qaal xadaثnي بن wahbi qaal akhbarana cmr can abi yunusa can abi hurayraةa anahu qaala wuxuu yidhi abu hurayra abu yunuskana kolley waa mawlihiisii sulaym ibnu jubayr baa la yidhaha waa mawla abu hurayra weeye camriga halkaa ku sugan ibnu wahbin eeg ninkaa ibnu wahbin waa imaam ah cabdullahi ibnu wahbin hadduu camrun iطlaaqo keligii waa nin camr bnu اxaaris la yidhaha faqiiha ama imaam ahaa walow dabaqadiisa ka hor dhinto dabaqadii imaam malikia hore uu dhintay waa nin imaam ahaayo reer masar oo faqiiha weeyaanoo camrigu idlaaqa camr bnu xaaris baa la yidhaho sufyaan ibnu cuyano kale hadduu camrun yidhaaho waa camr bnu dinaar buu noqdaa ee bal camrigan camr bnu xaaris baa la alamdulilah yahdikum lah yaslix baalakum haddaba wuxu yidhi anahu qaala abu hurayra wuxuu yidhi aciinu u kaalmeeya oo alcaamila waa ruuxii shaqaynayey min camali camalkiisa shaqadiisiiyo waxyaalaha la qabta weeye saaxib alcamalkiiba weeye hawsha hadday ku badan tahay hadday ku culusayaan ku eegin u kaalmeeya wixii iyaga ku cuslaana la qabta fa ina caamila allahi ilaahay caamilkiisu laa yakiibu ma hungoobayo oo ajri iyo hawaab iyo taa hadduu dee taas waa helayaayo xagga ajrigiisii wuu heli haddii ajrigiisii aan looba dhammayna aakhira ilaahay u taam yeelaya ma hungoobayo bal koley faina caamil allahi saaxibu fadl llahi samadiya waxay kuba fasireen iyo qolooyinkii de hadalkiisa soo qaaday oo dhan man yacmalu liadaa'i xaqin farada allahu calayh waa ruuxa qabanaya shaqo waajib ku ahayd farad ku ahayd buu gudanayaa eeg xil baa saaran xilkan saarane ammaanu isagii kuba yahay waa wax isagii lagaba doonayo marka hadduu ammaano u guto dee si aan khiyaama ku jirin oon taqsiir ku jirin oo dhan uuba guto waxa weeyaan ajr iyo hawaab buu mudanaya hawaabkiisii kuma hungoobaye waa helaya ilaah agtiisuu kaba helayaa wey xataa haddaan ajrigiisii loo taam yeelin adduunyo aakhira looguma taam yeelayaayo bal maalan dee ruuxu hadduu acmaashii kale ilaahay uu laazimiyey ama uu kuba farad yeelay uu gudanayo salaad iyo soom taas yada oo dee arrin daahiray noqon camalkan ruuxan mamluuga ah naftiisu ama ruuxan ajiirkaa ama khaadimkaa dee shaqadan kolley muqaabilbaha kuba qaatee ammaanay isagii ku tahay xil baa saaran oo la doonayay inaanu khiyaamo la-aan uu kuba guto hadduu markaa khidmadii fiicneeyo wuxuu noqonayaa isaguna noocaas buu noqonayaayo dee ajrigiisi iyo arrinkan iyo is-ilaalintan iyo khiyaamo la-aantan iyo hawshan uu si fiican uga gutuu fiicneeyey waa wuxuu kuba mudanayo ilaahay agtiisa ajri haddaan dadkii aan wax kaba helina ilaahay agtiisuu kaba helaya de axaadiis baa kolley inoo dambeyn doonta waayo axaadiisi mamaaligtan soo soconay addoonku hadduu cibaadada rabbigiina fiicneeyo adeegan uu sayidkiisa u adeegayana fiicneeyo laba ajri buu yeelanaya khidmadii fiicnayd ee khiyaama lahaynn si fiican uu xaqii iyo waajibkii lagu lahaa halkan uuba gutay ayuu ajri kale ku muto ajrigii daacada rabbigii ku mudanaya aanu hayn oo dadkii kale xortaa ajribuu ka ajri badnaanaya laba ajri buu yeelanaya inay laba hawlood iyo laba xaq baa wada saaran markaa kale caamil haddii laguba magacaabay caamilkii ilaahay waa jaanibkaas milicsigeed weeye waayo yacni lkhaadima inoo taala xadiidka imaam axmed uu wariyey walow sanadkan dee oo kale anu dee kolley xagga dambe waa iskaga mide laakiin sanadkiisa ibnullahi ninkii sheekhaa ee caalimkaa laba odhanayay ee bal dacfigiisuna xumaa adigu marka leega xifdigiisu xumaaday ayaa ku jiray sanadkiisa laakiin muxuu ku wariyey imaam axmed marfuucnimo oo isaga agtiisa xadiidku marfuuc buu ahaayo abu hurayra rasuulka ilaahay buu uba tiiriyey laakiin halkan iyadoo sanadkii qaybi aanay dee isku mid ahayn waata iyada halkan inooguba sugan inuu waxa weeye xadiidku mawquuf yahay kolley macnuhuna waa taa wey wallah subxana wataala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك